hadalladan run ahantii wuu iga oysiiyey aaba haddaa rabta in lagu arko kor u istaag haddii aad rabta in lagu maqlo kor u hadal haddii aad rabta in lagu qiimeeyo aamusnaanta ku hadal xaaladuhu way adkaadaan xilliyadan way isbedelaan markay xaalad kuu xuntaa shilimaa sharafkaaga asiisan wax uu weyn ruux intuu nool yahay waa fursadda saacadda ha eegin ee u shaqay sidaa u shaqayso sii soco ee ha joogsan riyo weyn ku heli laakiin u diyaargadow si aad riyadaas u hesho guldaro ruux walba wuxuu jecel yahay inuu guulaysto laakiin ma ogolo inuu maro dhibka loo maro kalsooni iyo geesinimo lahaa waxaa noqonaysaa mid adag dadaal iyo fikrad lahaa waxaa noqonaysaa guulaystay waxqabad iyo firfircoon lahaa waxaa noqonaysaa mid hogaamiye ah wanaag iyo sanfal lahaa waxaa noqonaysaa ruux meel sare gaara dadnimo iyo dabeecad lahaa waxaa noqonaysaa ruux la jecel yahay haddaad maanta wacantaa waayaha adduunyada kuma waari doontigeed waana waxaad ka dhigtaa mid waayo nolosha mid baa gale waayo adag mid baa haysan waalid iyo walaal mid uu tirsado ha noqon doqon markii raw lagu dayo ha noqon sida mashiinka oo kale wixii raw lagu samaysto ha noqon sida khashinkii oo kale sanka laga daboyshto ha noqon sida ninkii muuqaalkan fiirsaday oo ka tegay laag aan saarin rebostin aan dhihin falowna uunan dhihin ee noqon qofkii muuqaalkan laag u taawan lahaa shirgaleela ina falow dhah lahay